degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa lagu wadaa in dhowaan laga bilaabo dhismaha golayaasha deegaanka marka laga reebo degmada afmadow taas oo horey looga dhisay golo deegaan guddiga doorashooyinka jubbaland ayaa bilaabay wacyigelin ku saabsan fahanka bulshada ee dhismaha golaha deegaanka iyo muhiimadda uu leeyahay waxaana bulshada wacyigelinta loo sameeyey kamid odayaasha dhaqanka kuwaas oo la rabo inay doorka ugu muhiimsan ka qaataan doorashooyinka lagu soo dhis golayaasha deegaanka ee degmooyinka jubbaland gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland siyaad maxamed mursal ayaa odayaasha dhaqanka jubbaland u soo jeediyey inay door muuqda ay ka qaataan dhisidda golayaasha deegaanka loona baahan yahay in degmo walba oo ay ka dhacayso doorashada golaha deegaanka ay goobjoog ka ahaadaan odayaasha dhaqanka ee degmada matala marka meeshii ay wasaaradaha yidhaahdaan waa lagu qaban karaa doorashada waana laga shaqayn karaa ayuu guddiganu ka shaqayn doonaa haddii marka meelaha qaar aan tagi weyno wasaaradahay weydiinaysaana guddiga ku meedi doontaa salaadiinay marka intaas aan kusoo gabagabeeyo mawaadiinta guud waxaa sharafcii ah anaa ku hadlaya magaca guddiga inaan maanta idinku wargeliyo marka aan howlaheennan iyo wacyigelinteennan dhammaysano insha allahu waxaa ku xigi doono degmooyinka baan tegi doonaa degmooyinka aan tegayno waxaan ognahay salaadiin badan oo degmooyinkaas mas-uuliyiin u ah ama ka ah inay halkan joogaan waxaad ku talagelaysaan marka degmo walba la aadayo odayaasheedii dhaqanka wixii halkan joogo waxaan ka rabnaa inay xaadir ku ahaadaan degmada gudaheeda insha allahu tacaala muhiimadda marka ugu weyn waa taas weeye ma rabo inaan siyaasad kala galo anuu siyaasi maaha guddiga anagu siyaasad shaqo kuma leh annagu waxaan nahay farsamo hawshaan fulinaynaa sidanna waxaa qaba dastuurka jubbaland ee aan ku shaqaynayno iyo kii dowladda dhexsaan sheegay dadaalada lagu dhisayo golayaasha deegaanka ee degmooyinka jubbaland ayaa ah midin muddoa soo socotay waxaana la rajaynayaa in dhowaan si toosa loo bilaabo doorashooyinka golaha deegaanka degmooyinka jubbaland